إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha askarta maamulka jubbaland ka soo gaaray dagaal maalmo ka hor ka dhacay deegaanada caaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro khasaare sababay ku qaaday fariisimo ciidamada kenya ku leeyihiin deegaana u dhow magaalooyinka ah mandheere iyo gaarisa waxaa weerar lagu qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool waxaa magaalada beledweyne lagu dilay mid ka mid ah nabadoonnada degmadaas xilli uu ka soo baxay masjid khudbadii jimcaha kadib bulshada ku dhaqan deegaana u dhow magaalada guraceel ayaa qaati ka taagan kooxda suufiyada oo habeenkii haweenkooda kaxaysanaya lix arday ayaa ku geeriyooday shil ka dhacay waddanka kenya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa ahamiyadda ay leedahay salaanta islaamka iyo kaalinta ay ka qaadanayso jacaylka muslimiinta dhexdooda ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa sii kordhay khasaaraha askarta maamulka jubbaland ka soo gaaray dagaal maalmo ka hor ka dhacay deegaanada caaduleedka magaalada kismaayo warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya sakariye cumar howlgalladan oo ahaa kuwo qorshaysan islamarkaana lagu beegsaday ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah ayaa waxa ay ka kala dhaceen qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya iyo deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya haddii aynu ku horeyno dhanka dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland oo saddex maalmood ka hor ka dhacay deegaanka buulagaduud ee dhacaduleedka magaalada kismaayo iyadoona askarta maamulka jubbaland ee ku sugnaa saldhigaasi looga dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi halka sidoo kalena lagu dhaawacay shan kale dhanka gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus ku ekeeyey saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka elale ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera waxaana la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu ekeeyey askarta kenya lagu gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee lagu gaarsiiyey askarta kenya ee weerarka lagu ekeeyey sidoo kale gobolka gaarisa oo isna ka mid ah deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay dagaal culus ku ekeeyeen saldhiga ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka calin juqor ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa kana mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa intii uu socday waxaa rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee haleeshay islamarkaana gubtay gaari nooca ambalaaska ah oo ay lahaayeen ciidamada kenya dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laba qarax ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxaana qaraxyadan si gaar ah loola beegsaday ciidamada sirdoonka hay-adda nisa xaruun ay ku leeyihiin magaalada baydhabo dhanka gobolka shabeella hoose ee qaraxyo iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha magaalada markaa ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lala beegsaday fariisime ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi qaraxyadan ayaana waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qaraxa degmada waajida kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxan ayaana waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob isku imaatin u aheyd ciidamadan qaraxa lala beegsaday iyadoona ay jiraan khasaarooyin ka dhashay qaraxa sidoo kale mar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose waxa ay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaaleh ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laga maqlayay daryanka madaafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku weedaarsanayeen dagaalka degmada janaaleh iyo deegaanada ka agdhow si kastaba ha ahaatee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sii laba baareen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo maleeshiyaadka kaaliyaashooda soomaalida ah dagaaladaas oo khasaare kala duwan dusha loogu saaray ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku soo qaaday dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo maleeshiyaadka soomaalida ah ee caratuurka u ah waxaana dagaaladan ay qaybo ka noqonayaan howlgallada joogtada ah ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka dhanka ah shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida waxaa magaalada beledweyne lagu dilay mid ka mid ah nabadoonnada magaaladaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararkaynaga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku warramaya in dil bareer ah loo geystay maalintii shalay oo jimco aheyd oday nabadoon ah oo si weyn loogu garanayay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada dilkan argaxa leh ayaa loo adeegsay mindi taasoo gacan ku dhiiglaha nabadoonka kala helay qaybaha sare ee jirka waxaana durbadiiba loola carray cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad isagoona ugu dambeyntii ku geeriyooday cisbitaalka ilaa iyo haatan si rasmi ah loomuoga waxaa keenay dilkan loo geystay nabadoonkan ninka nabadoonka dilay ayaa la sheegay inuu si nabad ah goobta uu falka ka geystay isaga baxsaday inkastoo warar gooru dambe ay soo baxayaan ay sheegayaan in la qabtay oo la xidhay ninka gacan ku dhiiglaha ah qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa xilligii nabadoonka la dilaya ayaa ka warramay sida uu dhacay dilkan argagaxa ah iyagoona nabadoonka la dilay ay ku tilmaameen inuu ahaa nin wanaagsan isagoona inta aan la dilin ka hor ka soo baxay masjid ku yaala magaalada
dadaan maanta dhacday anuu meeshaana fadhiyey masaajidkaan ka soo baxnay meeshaasoo hadduuna lagu tuuran yahaan aaday waa fiirshay nin oday ahoo nabadoonahoo la yaqaanoo caana dooreeyaa lagu dhuftay anugu laba iyo saddex xitaa ma aqaan dhiiggooda aan arkay ninkii kale meeshaasuu roogsaday waa arkay cariya ii dhawaaday uu yidhi toorreydu dhiiggii ka tirtirana qof qabani ma leh qof walba ishii ka fiiri
dhiiggiisii waan soo kor istaagay waa bacdalqudbo isla markii oo masaajidka ka soo baxay ridda lagu gaaday kolley ninka dilayna nin hadda ka dheer maahan waa nin ay xigta yihiin insha allahu tacaala ninkiina waa la qabtay isteeshikaa la geeyey waa la xiray ninkii isbitaalkaa la geeyey burundis ka horsaa la wareegtay iyadoo lala tacaalaya ninkii tii allah ku timid insha allahu tacaala xasayaro dhegnaas ayaa la yidhaha nabadoon oo aad iyo aad u wanaagsan oo qaali u ahaa oo qiimo badan oo la wada yaqaano wuxuu u dhintay ninkaas maalin jimca asoo khudbo dukaday gacan ka gardarana way dishay kullu nafsi daa'iqat almawda ilaahi leeyahay wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf kasta geeri dhimanaysa waxaraya ma laha dilkan loo geystay nabadoonkan ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada beledweyne iyo deegaanada kaabiga ku haya si kastaba ahaatee dilaalka noocaan ah ayaa kusoo badanayay muddooyinkii tegay meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku joogo qaybo badan oo ka mid a dalkeena soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaana u dhow magaalada gurcaal ee gobolka galgaduud ayaa qaati ka taagan kooxda suufiyada oo ka kaxaysanaya haweenkooda xilliyadii habeenkii ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan bulshada ku dhaqan deegaano badan oo dhaca agagaarka degmada guriceel ee uu ka arrimiyo maamulka iskugu yeera galmudug ayaa cabasho ka muujinaya koox rag ah oo isku sheegtay in ay culimo yihiin islamarkaana ku abtirsada kooxaha suufiyada ah ee deegaanadan faraha ba'an ku haya waxaana ay bulshadani sidoo kale qayladhaan ka direen falal guracan oo ugub ku ah kuwaasi oo sida ay sheegeen lagu bannaysanayo dumarkooda iyo maxaarimtooda qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadan oo iskugu jira duqay iyo garmadow ayaa dhibkooda warbaahinta hor keenay iyagoona dhibaatadooda u bandhigay dhammaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in dhibaatada ay ku hayaan dadka suufiyada ah ay tahay in ay ka kaxaysanayaan dumarkii iyaga u dhaxaayey iyo kuwii ay dhaleenba islamarkaana ay la tegayaan duur cidlo ah oo ay geeda ka waabeen mawlacyana ay ku tilmaameen ayagii nimankii isku sheegaaya niman culummaa oo dadkaa diin u sheega iska dhigaaya isugu yimaadaan marka isugu yimaadaan maalin isuma yimaadaan ee waxay yimaadeen habeenkii isu yimaadaan waxaa lagu andacoonayaa naagaha waxaa laga quraan saaraa ninkii qabay talada ou la taliyey oo yidhi ka joog iyo waxaa laga quraan saaraa shayqii uu cadiyey inaysan ka daba laaban ama aan ishooda ilahaantooda aysan naagaha soo gaarin ayaa laga quraan saarayaa waxaana ama culummadu nagu tiri ama annagu aqligaan leenahay aan u garannay waxaasu inay xaaraan yihiin waxaan rabnaa marka waxaan intaa u sheegaynaa culummada iyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo intii aan arrintaas raalli aan ka ahayn oo dhan oo islaam ah ayaan u sheegaynaa sidaas darteed waxaa la yidhi ninkii qayla dhaanshay oo yaa muslim ha yidhi wax dhintay iyo wax nool midna ma dhaafinaa la yidhaha annagu qayla dhaan baan nahay waxaa meeshaan ka jiran ummadda dhamay saameeyeenoo waxay wada saameeyeen beel waqooyi iyo beel kufur inta waa saameeye arrinta meeshaas ka jirta oo ayadoo daashas la waabay a waxaa loola magac baxay mawlac mawlac ayaa loola magac baxay sidoo kale waxgaradka warbaahinta la hadlay ayaa ka dhawaajiyey in raggan suufiyada ah haweenka u yeertaan guryahoodana kala baxaan xilliga habeenbarka ah iyagoona iska horkeenaya amaba isku diraya haweenka iyo raggii meherka xalaalka ah ku xirtay taasi beddelkeedna ay iyaga duurka la galeen halkaasina ay aqallo oga dhisteen arrintan ayayna waxgaradku sheegeen inay socoto muddo dhowr bilood ah dhibaatadeedana ay weli taagan tahay ninkii culummada ahay oo ama dugsiga dhigay ama kitaabada akhrinay ama dadka jiran qur-aan saaray ama asagu kitaabka ninka la yidhaah akhrisanay in la yidhaha waa sixirow wuxuuba diidan yahay dadkan isuimaadkiisa dadka isuimaadkiisu muxuu yaha marka waa dad ahlu sunna shaarkeedii sheeganaya iyo deegaankaanoy ka xadeen ilmihiiyo naagihii waxaa la arkay guryihiioo saylaha wax dhaqanba aan la arag war waa maxa saatan adigu sixirowgaad ka mid taha haddaad basaatan la yaabanta sixirowgaadba ka mid tahaba waa lagu soo sixra adaa lagu soo sixray miya mise waxyaa laguu soo dhigaa sadarta aniga inaad sixirto war iga tag waryaa saasu markay dhacday waxaan isnidhi arrintan marka hore horta bal islaamka la wadaaga intaasaan maanta joognaa hadde haddii layska dhiga tirana wixii uxun ku xiga baan arkaynaa dadkuna mas-uuluu leeyahy waxaan leennahay arrintaas markaan aragnay dadkaas hadda annagu hebla dhihi mayno hebelna dhihi mayno waxaan idhi naga jooga waa naga diideen waxa weeye gabdhihiina hadda lamaba hadli karo tii diiddana waa sixiray tii raacdayna waaba raacday dhinaca kale dhibaatada ay kooxaha suufiyada ah ku hayaan deegaanadan intaa oo keliya kuma koobno dadka deegaanka ayaa sidoo kale qaati ka taagan maandooriye halis ah oo dhibaato ba'an bulshada ku haya kaasi oo ah kaniinka daraama doolka oo ay qaybinayaan deegaankana soo gelinayaan kooxahan waxaan ka cabahaynaa waxyaabaha muqaadiraadka ahoo la keena inaan la keenin ciddii cunayna ay ka tanasuso intaasaan ka rabnaa waxaa kaloon ka rabnaa inaan ninka la yidhaah deegaamada waxaa ku cusub ama in badanba joogay oo ninka la yidhaah dadku ay diin ka dhigteen culimmaduna ay noo sheegtay inaysan diin hayn in ninka la yidhaah geeda laga dhiso gabdhaha la isugu keeno gabar madax looga dhigo la yidhaah adaa ka madaxa deegaankan adaa ka madaxa deegaankii oo mashaa'ikhtii joogto odayaashii deegaanka oo qulaan tahay joogaan macalimiintii dadka wax soo bartay oo ku indhamadoobaada ay joogaan in gabar iimaan looga dhiga waxaana nagu qaadahayna maaha si kastaba ha ahaatee dhibaatadan ayaa sanad weliba soo noqnoqota marka la gaara bishan aynu ku jirna ee rabiicul awal oo ay kooxaha suufiyadu sameeyaan arrimo badan oo ay kol kasta culimmada diinta islaamka ku celceliyaan xaaraannimadeeda waana waxa ay ugu yeeraan ixtifaalka dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasallam arrinta ayaana ka weyn magacan la hogiyey oo waxaa lagu hoos wataa howlo badan oo guracan islamarkaana bulshada dhibkeeda ah arday ayaa ku geeriyootay shil ka dhacay waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaaro dhimasho ah shilkan ayaa waxa uu ka dhacay wadada isku xirta ismaamulka kiti iyo magaalada kibwezi ee dalka kenya inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku geeriyootay lix arday kuwaasoo wax ka baranaya mid ka mid ah iskuullada ku yaala dalkaasi saddex ka mid ardaydan ayaa waxbarashada ka marayey heerka dugsiga hoose iyo dhexe halka saddexda kalena ay dhiganayeen dugsiga sare ardaydan geeriyootay ayaa waxaa jiiray gaari nooca raaxada ah ee loo yaqaano barobakista xilli ay waddada goynayeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in uu goobta isaga baxsaday darawalkii waday gaariga muddooyinkii dambe dalka kenya waxaa ku soo badanaya shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaarooyin iskugu jira dhimashoiyo dhaawac warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa ahmiyadda ay leedahay salaanta islaamka iyo kaalinta ay ka qaadanayso jacaylka muslimiinta dhexdooda ah waxaana soo jeedinaya warbixinta yaasir cabdallah
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحابة وخيرة الخلان رغم المعاد فقربهم باق على عهد الكتاب ومنزل الفرقان mid ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee ay dhiirigelinayso shareecada islaamka xoojinaysana xiriirka iyo galgaceelka ka dhexeeya muslimiinta waa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi jannada ma gelaysaan ilaa aad allah ka rumaysaan iimaanna laydinkama helayo ilaa aad dhexdiina isjeclaataan ma idin tusiya arrin haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم in muslimiinta dhexdooda ay salaamaan salaantuna ay noqoto dhaqan iyo astaan aanu leenahay waxay keenaysaa in muslimiintu isjeclaadaan inta badanna waxay salaantu ka timaadaa qalbi saafi ah iyo qof tawaaduc badan oo aan iskala weynayn muslimiinta kale amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah salaanta faafiya waxay ka dhigan tahay in muslimiinta lagu boorinayo inay badiyaan salaanta dhexdooda ah qofku muslimkaana uu salaamo walaalkiisa muslimka ah haddii ay aqoon gaar ah ka dhexayso iyo haddii aanu aqoonin labadaba عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم قلت السلام salaantu waa mid ka mid ah asbaabaha ugu weyn ee keena in muslimiintu quluubtooda isku soo dhowaato waa furaha horseeda galgacaylka muslimiinta in salaanta aan faafinana waxay muujinaysaa inaanu nahay bulsho muslima oo isjeceyl intaa waxaa dheer in salaantu ay tahay shaciiro ka mid ah shacaairta waaweyn ee islaamka iyo astaan aan ugu duwannahay ummadda kale ee dunida ku nool naftuna waxay ku tababaranaysaa inay isdhuldhigto oo ay maamuusto muslimiinta saxaabiga jaliilka ee camaar binu yaasir radiallaahu canhuma wuxuu yidhi saddex qofkii kulansada wuxuu kulansaday iimaanka inaad ka garsoorto naftaada inaad salaanto dadka iyo inaad wax la baxdo adigoo faqiira oo ay xaaladdu kuga adag tahay maalin maalmaha ka mid ah waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama la weydiiyey maxaa ugu khayr badan islaamka nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi waxaad bixinaysaa raashinka qofka aad garanayso iyo midka aadan aqooninna waad salaamaysaa تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت marka laga hadlayo xukunka salaanta waxay culimmada muslimiintu tilmaamaan in horaan qofka oo la salaamo ay tahay sunno laakiin haddii lagu salaamo inaad radiso ay noqonayso waajib allah wuxuu yidhi واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحابة وخيرة haddaba waxaana la gudboon inaan faafino salaanta waxay noo tahay ajar waxayna horseedaysaa in xiriirka iyo cilaaqada muslimiinta uu xoogaysto لا شيء يعدل رفقة مختارة لا شيء يعدل صحبة القرآن
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa